You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
marka ugu horeysa waa ku salaamay adiga idaacadda s b s ba s b s ka aada u salaamantihiin runtii farxad aada u wanaagsan weeye munaasabadani waana munaasabad qaali ah guud ahaaneed adduunka dhan iyo gaar ahaaneed dadka muslimiintaaba marka xoogaa ka hor baan fadhiisanaa waxaan fiirinaa waxyaalo badan baan isu barbar dhignaa wiil ka hor meelaha qiyaastii ayaan fadhiisanay annagoo dhinac kasta ka fiirinayna xagga cilmulfalaga iyo caalamul islaami iyo bishii iyo dayaxu intay isu jiraan iyo goorta ay kala dhalanayaan iyo waxaasoo dhan isla markaa haddana la tixgelinaya nusuusta iyo diinta waxa fiqi ahaan kusoo arooray annagoo islamarkaa haddana u fiirinayna duruufta muslimiinta australia iyo meeshaan ku noolay inay qaarad gooniya tahay waxaasoo dhan markaan fiirina kadib ayaan go-aaminaa waktiga la soomayo waana shay fiqiga islaamiga u qabo
gartay midda kale mararka qaarkood waxaa dhacdaa oo ay filayo ramadaankan laftiisaba in dad ay jireen arbacada soomay dadka qaarkii waxoogow dareen ayay dareemaan markay qad qaar soomaya iyo qaar afursan qofkii ma garan karo inta badan dadkii oo dhan uma laha awood cilmiyeed oo dhanka fiqhiga sida uu go-aankiisa u qaadan karo marka qofka si gaara weliba jaaliyadaha dibadda ku nool sida australia oo kale mowqifka noocaasoo kale ah qofka shacabka ee caadiga markaas sidee buu u badbaadi karaa si uu soonkiisiina ugu badbaado go-aan ahaan markuu qaadanayo markuu bilaabayo soonka
soonka horta sidaan ognahay waa masale fiqiya ma aha masale xaqiidia ama xaqadia waa wax opinion iyo schools kala duwan dadku ay isku khilaafi karaan waana horeyna waa la isugu khilaafay in ay jirto madaahib kala duwan oo qaabka loo soomiyey iyo sida loo afurayo waktiga yaan ka wadaa waktiga la bilaabayo waktiga la dhamaynayo waktigii saxaabaday dhacday cabdullahi ibnu cabaas iyo mucaawiya iyagoo madiina iyo sham kala jooga marka ruuxa muslimkaa ruux kasta cilmi ma yeelan karo dad ba ilaahay cilmiga gaar u siiyey marka waxaa fiican in maxaan ku dhahay dadkaas ay ku xidhnaadaan meelaha maraakista iyo masaajida iyo culimada opinionka iyo fikradda ay usoo gudbiyaanna ay qaataan sidaas unbaad moodaa inay ugu wanaagsan tahay marka taas ha la sameeyo sababtoo haddii kale ruux walba hadduu iska ijtihaada ma soconayso
mar marka haddii ay jiraan oo kale laba me laba koor oo lakala soomay oo nin qolo walbana ay ra'yigeeda wadato mararka qaarkood maxaa sidee markaas taas lafteeda sidee buu qofkii oga baxsan karaa inuu ku dhaco meel dhexe
wuxuu uga baxsan karaa keliya in uu dadka cilmigale waxaan weydiiyo way qancinayaan culimada waa sida dhakhaatiirtao kale markaad u tagto way ku qancinayaan diiniyan nafsiyan ruuxii wuu degaya laakiin haddii kale ruuxii qalaq buu ku jiraya uu iska horimadayaa isaga laftiisu fikradiisu kuma filla cilmigiisu kuma filla caqligiisu kuma filla
hadda ka soo qaad australia oo kale waxaa golaha aimada heerka federaalka ee australia ood ka mid tahay go-aanka ay soo saareen dad khilaafay baa jira masalan oo arbacada soomay marka qofkan arrintaasoo kale arkaya sidee isagoo go-aankiisa ugu wanaagsan uu ku qaadan karaa inuu imaamiyada raaco imaamiyada u yimaado oo maxaan ku dhahay masaajidka u joogay ee imaamiyadu ka tirsan yihiin uu yimaado deedna markaa waa la qancinaya haddii laa yidhaah
waa gartay ramadaanka si guud ahaaneed bil soddon beri ku dhammaata ama labaatan iyo sagaal beri mararka qaarkood ku dhammaata weeye muslimiinta maxay ooga dhigan tahay si guud ahaaneed si gaara markii dibadahan la joogo jaaliyaadka dibadaha joogoo kale maxay ooga dhigan tahay
ramadaanku wuxuu ka dhigan yahay islaamka wuxuu wataa keliya waxaan kusoo koobayaa saddex arrimood wuxuu wataa naxariis in laysu naxariiso ruuxu markuu gaajoodo ruuxa kale uu dareemo wuxuu wataa muraaqabo inuu ruuxu ammaanada loo dhiibtay ilaaliyo sidii kaamera iyadoo ku ilaalinaysa oo kale wuxuu wataa nidaam iyo kala dambeyn hal wakti baa la soomaa halna waa la hal waktina waa la afuraa waxyaalo badan fawaaid badan buu ramadaan kuleeyahay marka saddexdaa qodob keliyaan kusoo koobi karaa muraaqaba annidaam alraxma saddexdaa qaybood ayaan dhihi karaa ramadaanka u wata si guud ahaaneed marka ramadaanka ka bulsho ahaan waxyaabaha uu la gaarka yahay uu had iyo jeer bulshada uu si gaara u siiyo oo kale lagu xusuusan karo maxaad ka sheegi kartaa waxaa ka mid a ramadaanku waxyaalaha uu wato waa arrin dhinac kasta taabanaysa dhaqaalaha sooshalka naf waxyaalahan kada securityga la yidhaahdo cilmu nafsiga ruuxa muslimka iyo ruux xataa dad waxaa jiraan muslimiin ahayn oo loo qoro ramadaanka intay xaloosha ka xanuunsadaan cuntada ay waxyeesho marka waxaan odhan karaa ramadaanku waa faa'iide wuxuu u yahay ruuxa bini aadamka jirhkiisa caafimaadkiisa caqligiisa maskaxdiisa dhakhaatiirtuna way sheegaan xubin kasta oo ka mida ruuxa bini aadamka waxyaalaha uu caafimaad ahaan inuu u yahay ayay ku tusinaysaa ramadaanku
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.